بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا aayadda toban iyo shanaad min suurati saba qaala allahu tacaala laqad kaana lisaba-in fii maskanihim aayah jannataani can yamiinin wa shimaal kuluu min risqi rabbikum washkuruu lah baldatun dayibatun wa rabbun gafuur suuratu saba oo aynu ku soo jirnay meeshii magac bixinteeda qisadii loogu magac daray baa halkan inoo ka bilaabanaysa saba-aasi waa isagii nin ahaa toban wiil dhalayoo sida xadiidku tilmaamay lix iyo afar isku qaybsho qaarna shaam degeen qaarna yeman dee markii dambe qabiilay noqdeen qabiila min alcarab oo yeman degan awowgood magacoodii loogu magac daray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laqad kaana lisaba-in lisaba-a iyo lisaba-in qiraa'aadka wallaahi bay ka dhigan tahay laamtaani dhaartaasaa u qadaran laqad kaana waxaa u ahaaday lisaba-in liqowmi sabai wey saba qoomkooda fii maskanihim xaalu ahaaday maskankoodii fii masaakinihim qiraa'aadka fii maskanihim maskankoodii iyo deegaankoodii aayatun aayadu weyn oo ilaahay tusinays iyo awoodiis ayaa u ahaatay oo laga qaadanayo qofka muxsinkaa in lagu abaalmarinayo samafalkuu sameeyey midka musiigaayoo xumaanfalahaana xumaantii lagu abaalmarinayo nimankan reer saba nicmo badan baa inta la siiyey bay nicmadii ilaahay ka kufriyeen markaasaa dowladdoodii iyo maamulkoodii iyo deegaankoodiiba la baabi'iyey oo la kala geeyey oo qaarba meel laga tuuro aayad baa u sugnaatay ka bedelo jannataani baa u ahaaday laba janno waa maxay laba xaboma loogama jeedo laba jamaaco weeye laba jamaaco beero jannataan oo can yamiinin iyo wa shimaalin ahaaday xagga midig iyo xagga bidix manaa waxay ka dhigan tahay wax allaale wixii midig jiro oo beera ah hal janna ka soo qaad hal beera wixii bidix jiroo dhanna hal beera ka soo qaad ee hal xaboo beera iyo hal xaboo beera loogama jeedee laba jamaaco oo beeraha baa looga jeedaa jannataani can yamiinin iyo wa shimaalin waxaa la yidhi beerahaas waxaa ka bixi jira geeda aada u cajo badan iyo miro cajo badan oo dadku aada hooskooda u jecel yihiin oo midhahooda la jecel yahay waxaa la leeyahay qofka dumarkaa intay geedaha dhex socoto oo madaxa saarato migtal ama zimbiil sallad iyo wixii la mid a bay madaxa ku qaadanaysaa fa yatasaaqadu min al ashjaari geedaha waxaa ka soo daadanaya wax salladaa buuxiya oo waxay rabtay ah oo midho bisil ah sidaa qofku iskaga dhex marayo geedkaasaa u taabanaya midhu kusoo daadanaya gacnaha la aadi mayso soo guran mayso halkaasi madaxa ku qaadasa dad baa madaxa ku qaada wuxuuna iska dhacayn moogta xataa markay waxamaalayaan waa ka jiraan adduunka halkaasay sillada ku qaadanaysaas ama ha qabato ama madaxa u saarnaatee way iska buuxsamaysaa intay dhirtaa dhex xulayso wixay rabtay oo dhan noocyada geedahay dhex madhay midhahoodii baa uga buuxsamaya halkaasay iska qaadanaysa barwaaqadaasaa la siiyey qoladaas waana can yamiinin iyo washimaali markaasaa waxaa lagu yidhi waqulnaa lahum bay ka dhigantaha waxaanu ku nidhi kuluu cuna min risqi rabbikum rabbigiin risqigiisa cuna ilaaha wuxuu idinku arsaaqay rabbigiin fadliga ilaahay iyo nicmayntiisa ah cuna washkuruu lahu ilaahayna u shukriye nicamtaa ugu shukriye baldatun dayibatun haadihi midani waa baldatun waa magaalo oo dayibatun wanaagsan waxay ka dhigan tahay baldatukum magaaladiina aad degan tihiin baldatun dayibatun waa baldo wanaagsan oo ciiddeeda fiican waa dhul beereed cajo badan hawadeedu wanaagsanta khayraadkeedu badan yihiin waa beldatun dayibatun iyo wa rabbun rabbi rabbigaasoo afuurun dhaafid badan wa rabbukum aladii rasaqakum wey rabbiga idin arsaaqay allahaas oo hadda idin amraya inaa u shukri celisaan rabbun kafuurun rabbi dhaafid badan wey liman shakarahu qofkii u shukriya sidaas baa lagu yidhi war ilaahay mahad u celiyaa lay faacraduu waa jeensadeen daacadii ilaahay iyo shukrigiisi bay ka jeensadeen awaamirtii rususha iyo rasuulkiisa inay raacaan bay ka jeensadeen fa arsalnaa waxaanu ku dirnay markaas calayhim dushooda saylal carimi daadkii adkaa daad daran yaa fatahaado ma maqashay daado daran oo xalaaga daad daran baa lagu dira oo alcarim ama waxa weeyaan waxaanu ku dirnay arsalnaa calayhim saylal carimi sadigii iyo meeshii xirnayd ee xirka ahayd ee awal biy biyo xireenka ahayd daadkeedii meeshaasaa biyihii soo jiireen intay meel ka dalooshantay ayaa biyo lagu soo daayey xirkii iyo sadigii iyo meeshii biyo xireenka ahayd oo biyaha hortaagnayd baa lagu soo sii daayey daadkeedii baa lagu soo daayey waa daad daran oo khatar ah oo kharibay ayaa lagu soo daayey oo burburiyey markaasaa beerihii baabaha ka dhigay ila haddii beeruhu biyahaasi dul maraan waa u dhammaanas guryihiina baabaha bay noqdeen sadigiibaa wuxuu yidhi dabarigu meel baa laga dalooshi markaasaa daadkii soo fatay markaasaa dhulkoodii iyo daarahoodii iyo beerahoodiiba baaba-een deedna laba beeroodoo warwanaagsanoo labada dhinac ku yaallo oo beero badana waa iyagay lahaaye ilaahay wuxuu yidhi wabadalnaahum waxaanu ugu bedelnay bijannatayhim labadoodii beeroodoo wanaagsanaa jannatayni laba beeroodoo kale labadaan kaloo dawaatey ukulin cunid miro la cuno u saaxiib ah khamdin ee kharaar ukulin iyo uklin dawaatey ukuli amdi ukulin saa u tawiinis u saaxiiba laba beeroodoo kale oo waxay leeyihiin aysan jirin ee kharaar ah labadan waxaa la yidhi beerku magacawgoodu waaba tahakum wax beeroo meesha ah ma ahee geedo waaweyn oo wixii wax ka bixi jireenba aan ahayn baa meeshii baaba u yaallaba geedo waaweyn oo aan nafac lahayn baa meeshii yaalla beera waa kuwa laga halaagay markaa waa layskaga magacaabay baa layidhi labadan beerood oo dawaatay ukulin u saaxiib ah waxa ku yaallay waa waxan wax la cunooo macnaha miro la cunay u saaxiib yihiin khamdin geed qodaxeedka waa lagu sheegay khamdin geed cadhigana waa lagu sheegay khamdin murin kharaarna waa lagu sheegay aad u kharaar wax laga cunaya wixii macaanaayoo layska guranaya ma leh labadaa geedo labadaa beeroodoo waxaa leh ayaan ugu bedelna wa ahlin dawaatey ahlinna u saaxiiba geedkaas ahliga la yidhaahdo kuwo u saaxiiba dhur iyo waxbaa la yidhahda geed dheerdheeroo lama dheerdheer weeyaan oo meelaha ka baxa ahlin waa geedkaasa la yidhahda dhuurxiin iyo dhuur iyo waxaasa la yidhahda wa shay-in wadawaatay shay-in shay u saaxiiba shaygaasoo min sidrin sidri iyo gob ka ahaaday kaasoo qaliilin yar wax la garanayo hagaagsan xoogaa yaroo gob ah ayaa meesha ku yaalla isaguna kii la rabay maaha aaway wixii kala duwanaa ee barwaaqo ahaa geedahan maxaa laga helayaa waa waxaa kharaarka ah waa kuwaa qodaxda leh waa dhuurxiintaas waa gob waxaasaa meeshii lagu reebo intaa unbaa lagu reebo aayaddu waxay caddaysay baa la ilaahay ku caddeeyey qaabka loo kharaabshay meeshaas wixii qudaar iyo fawaakih iyo camirnaan iyo barwaaqo ay hayseen markay ku kufriyeen sidaan baa laga dhigay meel kaloo xir ahoo geeda waaweyn lahoo nafac aan lahaynoo dhib miirana baa loogu bedeli markaas labadan dambeo loogu bedelo hadda beerta laga cabirayo waa min baabi almushaakala waa laisku ekeysiinaya jannatayn kuwii hore ah kuwaana jannatayn baa laiskaga magacaaba ee maaha wax agab iyo nafac leh waxaa la yidhahdaa marka geedahan noqoladan la siiyey haddee waa waa geed abaareed baa la yidhahda geed abaareed geedaha cadayga iyo geedaha haddii abaarad xataa jidho aamoodo inay iska doogan yihiinoo naqnaq ka muuqdo oo caleen qoyan iska leho wixii barwaaqo iyo qudaar ay helayeen geedahan meeshaa loogu bedelo iska wada geed abaareed ah oo ay nanafac ay ka helayaan uusan jirinin baa loogu bedel ilaahay wuxuu yidhi daalika abaalmarintaas daran ee qoladaa lagu abaalmariyay oo lagu ciqaabay ayaanu jazaynaahum ku abaalmarinay waa bimaa kasabuu bimaa kafaruu bisababi kufrihim gaalnimadooda darteeda wahal nujaazii maa nujaazii hal nafyigan waxaan leeyahay isfahamkan bimacna nafyi ah wahal nujaazii maa nujaazii ma jazayno ila lkafur wahal nujaazii mayaanu jazaynaa ila alkafuura kufri badanaha mooyaane waxay ka dhigan tahay maa nujaazi ma abaalmarino abaalmarintaa daran oo kale ila alkafuura kufri badanaha mooyaane almubaaliq fii kufri gaalnimadiisa aada ugu xeel dheeraaday ciqaabkanoo kale lama mariyo ilaa kufri badanaha unbaa la mariya qofka muminka ah dee ilaahay waa sayi-aadkiisa waa ka tirtiraya gaalkana waa lagu abaalmarinaya wahal nujaazii ila alkafuur waxa weeyaan waa kuwaa nicmada ilaahay ka kufriyey wey oo sidaa u dafiray oo diiday abaalmarintaasaa baa lagu abaalmariyey bay wahal nujaazi mayaanu jazaynaa in waxa weeyaan inkaarigan istifhaamkan inkaariga bimacna nafyi weeyaan wahal nujaazi maa nujaazi hada aljazaa alfabiic abaalmarintaa foosha xun oo nicmada qofka laga siiba ah oo niqmo iyo musiibo lagu ridaa kuma abaal marino ila alkafuura kan kufri badanaha mooyaane kaa un baan ku abaalmarinaa baa ilaaha leeyahay subxaana wa tacaala marka qoladaas bal meeshay awal deganaayeen fiiri magaalo waxay deganaayeen aada u barwaaqaysan oo yaman ku taalla marka boqor baa meesha ka telinayay badanaaba wadammadu waxaa jira magacay ka wada socdaan markaasaa qolaba qofka madaxdaa magac bay ula baxaan qola bilqiisay ula baxaan qola kisraa bay ula baxaan qola reer furus khaaqaan waxaa la baxa qoladan siin iyo halkaa shiinaha qaysar waxaa la baxa qoladan ruum fircoon waxaa la baxa qolooyinkii markaa masar xukumi jir tubac iyagana qolooyin yamanta iyo xadramawd iyo meelahaas najaasho qoladan xabashida kuwaanna marka magac bay hayseen baa layidhi magaalada ay degan yihiin waa magaalada ilaahay ka cabiray baldatun dayibat waa magaalo dayiba ah oo dabacsan oo cirasan ah oo ciid wanaagsan oo miro wanaagsan soo bixinaysa hawo fiican biyo leh waxaa la yidhi kaneeco ma lahayn oo daqsi ma lahayn oo kutaan ma lahayn oo dabaqalooc ma lahayn oo abeese ma lahayn oo bahallada wax dhiboo dhan ma lahayn qofka qariibkaa waa iska marayaa haddii xataa dharkiisu injir iyo bahalle leeyihiin markuu hawadan soo galo wixii o dhan waa baaba'aya meesha hawo wanaaggeeda aafaad iyo xanuunno iyo balaayo ma lahayn baa lii meel noocaasoo cajo badan ayay iska deganaayeen oo ilaahay ugu barwaaqeeyey markaasay ku shugrin waayeen shugri naqi baa laga waayey baldatun dayibatun warabbun afuur deedna fa acraduu aayaddaa amarnay baa ka dambaysay wixii ay sameeyeen jeensigaas buu ahaa ilaahay wuxuu yidhi wahal nujaazi ila alkafuur wajacalnaa waxaan yeelnay baynahum iyagii reer saba ahaa iyo wa bayna alquraa magaalooyinkii tuulooyinkii allatii taasoo baaraknaa fiihaa aanu barakaynay dhexdooda waxaan yeelnay quraa quran baan yeelnay magaalooyin oo daahiratan iska muuqato waxaa jiray qoladaan reer saba meeshay degan yihiin oo yamana iyo magaalooyinka la barakeeyo shaam ku yaala ardu shaam waa ardu mubaaraka ardul ambiyaa wey dhulal badan oo hadda dowlado badan baa hadda laga dhigay ardu shaamti oo hadda dowladaha kala gogoosay magacyo kale leh laakiin dhul ballaaran oo ardu shaam la yidhahdo wey oo ilaahay qur-aanka ku tilmaamay dhul barakeysan inuu yahay meeshaa reer saba degan yihiin iyo meeshaas la barakeeyey magaalooyinkaas wanaagsan ku yaallaan waxaa u dhexeeya baa ilahay yidhi aan dhex yeelnay quran daahirat magaalooyin iska muuqda oo xiriira saba ka dhaqaaq ilaa shaam magaaloba magaalay kuu dhiibaysaa xagga ka soo tag shaam yaman soo aad magaaloba magaalay ku keenaysaa dadkaa marka ilaahay wuxuu yidhi waqadarnaa waan qadarnay fiihaa dhexdeeda assayra socodka magaalooyinka intay isku jiraan waa qaab cajiiba socodkii baa ku qorshaysan yihi qofku markuu meel ka tago saaka meesha qadadiisa ku aadan ama qayluushigiisa waa meel magaalaada la degan yahay wuxuu doono ka gadan karo ka heli karo hadduu dhaqaaqo meeshuu maqhribka ku aadan yahay waa meel kaloo hagaagsan magaalooyin isku muuqmuuqdo oo baa u dhexeeye ardo ma aha haydad ah oo kala go-an socodka qofka musaafirkaa mar kasta meeshuu ku aadan yahay waxaa degan ama ah magaalo markaas qofku waxaa la yidhi uma baahna sahay inuu qaato culays inuu qaato waxyaalaha qofka musaafirkaa inuu zaad qaato uma baahna ila hadduu halkaa ka dhaqaaqle maanta qadada halkaana ku aadan barqadii halkaasuu ku aadan yahay casarkii halkaasuu ku aadan yahay maqhribkii halkaasuu ku aadan yahay meeshaa reer saba iyo meeshaa shaam ah dhexdooda waxaan yeelnay quran oo daahiratan weliba socodkuna ku jaango-an yahay qadarnaa waqadarnaa fiiha waxaanu qadarnay assayra socodka magaalo ilaa magaalo guri ilaa guri deedna waxaan nidhi buu yidhi ilaahay waxay ka dhigan tahay qulnaa lahum yaduli waxaanu ku nidhi siiruu socdo fiihaa dhexdeeda layaaliya hameenno iyo wa ayaaman maalmo aaminiina xaalaatin kuwa aamina har iyo hameenba waa safar ka dha wax cabsiya ma leh burcad ma leh isbaaran ma leh yaa balaayo dayday kalaa ma leh waxa weeyaan siiruu fiihaa layaaliya hameenaan socda iyo wa ayaaman maalmo aaminiina xaalaatin har iyo hameen waa socon ka dhaan wey qofka oon ka baqi mayo gaajo ka baqi mayo culays uma baahna inuu qaado biyo inuu rarto uma baahna cabsi kale kuma jidho damiin uma baahna ma cabsanayaan saas ku soconaya barwaaqadiisay u haysteen faqaaluu waxay dhaheen nimankii meeshaa deganaaye reer saba rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo baacid baacid iyo baacid soo ma aha qiraa'aadka ilaahayow baacid kala fogee bayna asfaarinaa safaradayada dhexdooda adduunkan wada camiranoo magaaloba magaalo kulaalayso ilaahayow ma rabnee waxay ka dhigan tahay safarada noo kala fogee safarada kala fogeynta maxay rabaan waxaan rabaabnaa waxaan rabnaabay leeyihi meelay ku kala haraan dadka fuqarada ah iyo dadka hodankaayo hantida leh hadda dadkii waa isku mid qofkan waxba haysanoo faqiir ahaa halkaanu ka dhaqaaqin duhurkii meeshii waa joogaa waa magaalo kale casarkii waa joogaa cishihii waa joogaa maqhribkii waa joogaa dadkiibaa sinmay ma rabnay leeyihin waxaan rabnaa wax dadka hantida leh oo tujaarta ee ganacsiga weyn keliya awoodaan hebel keliya wax la soo degi kara hebel keliya wax keeni kara hebel keliya halkaas aadi kara taas baan rabnaa kuwaan kale oo dadkan kale oo aan waxba haysanna inay meesha ku haraan awooddooda la waayo ha hebel keliya wax soo dejiyo nooc hebel hebel keliya soo dejinaya khalaas ha isagaa ka awood badan oo ka dhaqaalo badan oo ka bes rabbiyow baacid bayna asfaarina bidheh ilaahu safaradeeda kala fogee raaxadii bay ku daaleen magaalooyinkan xiriira ilaahu naga kala fogee bahgooyo sahay loo qaato oo dhib badan oo safar dheer ah nooga dhig waa laga aqbal tuulooyinkii dhexo oo dhan baa la kharaabshay dhul isku bixiisoo lama degaana laga dhig oo cillo ah ilaahay wuxuu yidhi wadalamoo anfusahum naftoodii bay dulmiyeen gaalnimo iyo nicmadii ay ka kufriyeen bay ku dulmiyeen fajacalnaahum waxaanu ka yeelnay iyagii axaadiia warar warar la sheega aan ka dhignay sheeke la wariyo caawsoo laga sheekayn mayo yaa u jeeda waa baabi'een war baa ka soo haray fajacalnaahum waxaanu ka dhignay iyagii saa u kibray inta la baabi'iyey axaadiia sheekaa ka hadhay qisadooda unbaa la warinayaa bes waa la baabi'ey wamazaqnaahum waanuna jarjarnay oo googoynay kulla mumazaqin googoyn dhammaanteed baan googoyn reer saba ciraaq shaam yaman dadkii meesha deganaayo oo nadaamsanaa awooddoodii waxay noqdeen qaba- qabiil la kala yacshay awooddoodii waa dhuntay oo qoloba xoogaaba meel degan yahay inna fii daalika kaa isagaa waxaa ahaday baa ilaahay la aayaatin aayaad waaweyn likulli sabbaarin bayna ugu sugan tahay aayaadkaas sabir badana dhammaantiis inna fii dalika la aayaatan likulli sabbaar mid sabrid badan weeyaan dhammaantiis aayaad baa ugu sugan kaasoo shakuurin shukrin badan oo ilaahay shukri u celin badan intaa markii laynoo tilmaamay qisadan ujeedka laga leeyahay sabab waxa weeye baa layidhi dadka waxaa looga digayaa war nicmada ilaahay idinku nicmeeyey ha ka kufriinina wixii qoladaa ku degadoo kale yaysan idinku degi tusaalaa laga dhig mahmahyaa ka soo haray qaala tacaala ilaahay wuxu uhi walaqad xaqiiqee saddaqa haddii la shado wuu rumeeyey calayhim dushooda ibliisu ibliis baa wuxuu rumeeyey dannahu melihiisa ibliis baa malihiisa u rumoobay ibliis malihiisibaa u xaqiiqoobay ibliisu lacin kuwan buu ugu dul rumoobay muxuu maleeyey inuu awood u leeyahay inuu dhumiyo deena waa dhumiyey ilaa ibliis waa dhaarto wuxuu yidhi wala uwiyannahum ajmaciin ilaah waxaan kuugu dhaartay inaan dhammaantood dhumiya wuxuu maleeyey baa ugu dul rumoobay qoladan wuxuu yidhi mujaahid danna dannan malow maleeyey ibliis fa kaana kamaa danna suu maleeyey baa arrinkii noqda fasaddaqa dannahu malihiisa oo rumey haddii shadka laga daayo walaqad sadaqa runbow sheega calayhim dushooda ibliisu ibliis dannahu malihiis fatabacuuhu way raaceen ibliis bay raaceen ilaa fariiqan wax koox mooye oo min almu'miniina ku bayaansan oo minta tabciidiya in laga dhigo waxba ka cajab badan baa laleeyahay in bayaaniye laga dhigo ilaa fariiqan oo min almu'miniina mooyaane kuwaasi ma raacin wey lam yatabicuuhu kuwaasi ma raacin koox muminiina ibliis ka nabad gasho ummadda inta kale ibliis ba u gacan gale waa muminiintoo dhan muminiinta ilaahay ka badbaadi waxaa la yidhi markuu arkay nebi aadam inuu intuu wax shaydaanku u dhaardhaartay wax u qurxiyey arrintii u fushay buu wuxuu ogaaday oo maleeyey ilmihiisana inuu sidoo kale u yeelayo ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana uma ahaan lahu ibliis calayhim kuwaan dushooda calayhimta yaan ku celi yayay ku dhacaysaa calayhim reer saba ama calayhim binu aadamba dushooda ibliis uguma ahaan min suldaanin wax saldana iyo awooda cidow xirxirtay iyo cidow jiitay shaydaanku oo awood u adeegsaday ma jidho keliya waswaasin iyo balaaya ku samaynaya maxaan sidaan u samayna marka wax kale umaana samayn ilaa linaclama inaan ogaano man midka yuuminu rumaynaya bilaakhirati aakhiro minman inaan ka ogaano huwa isagoo minhaa aakhiro fii shakin shaki kaga sugan kan aakhiro ka shakisan iyo kaan ka shakisnayn inaan kala cadayno ilaahay waaba ogyahy ummaddaa loo daahirinayaa waa cilma duhuurin weeyaan warabbuka rabbigaana calaa kulli shayin shay dhammaantiis xafiidun ilaahay wey waa mid daalacan iyo raqiib ah oo xafiid ku ah xasanulbasri baa yidhi wallaahi maa darabahum bicasr ibliis inuusan dadka u la dhicin walaa akrahum calaa shayin shayna inuusan ku dirqin wixiisu waa hididiile iyo waxu qurxin iyo waswaso iyo quruur fa ajaabuhu way yeeleen waa meesha lagu leeyahay wamaa kaana lahu shaydaanu ma ahan calayhim iyaga dushooda min suldaan waka sidaa weeye shaydaanku markaas ilaa linaclamna waxa weeyaan linudhira lilkhalqi inaan u muujinno ogaalkanaga annagoo ognahay waa muujin eh wailaa haddii kale ilaahay awal buu ogaa fallaahu tacaala caalimun bimaa kaana wamaa yakuunu ilaahay caalim buu ku yahay wixii hore iyo wixii dambaba qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamed calayhi salaa wasalaam udcuu u yeerta aladiina wixii aladiina kuwii zacamtum aad sheeganayseen min duuni illaahi ilaahay sukadiisa inay ilaahye yihiin wixii aad sheegan jireen inay ilaahye yihiin u yeerto bal inay khayr idiin taraan bal inay dhib iyo dur iyo dhibaato idinka dafciyaan bal u yeerta u yeertadaa la amraya ma ujeedaa waa tacjiis waa cajsigelin iyo xujada in lagu dul oogo ilaahay wuxuu yidhi laa yamlikuuna ma milkinayaan asnaamtaasi iyo waxa ay caabudayeen midqaala daratin darro maalkeed wax le-eg wasna darra oo khayr ah ama nafaca ama dhib ah xataa ma keeni karaan fi samaawaati samaawaadka dhexdiisa kuma milkinayaan laa yamlikuuna ku xir iyo walaa fil ardi ardada dhexdeeda midna intaa in leeg kuma milkinayaan ma awooda wamaa lahum umana ahaanin asnaamtaas fiihimaa cirarka iyo dhulalka dhexdooda xaalay ahaatay min shirka wax wadaagsi ah ay ku leeyihiin ma jirto cirka iyo dhulka wax kuma ay leh ilaahay baa maamule ilaahay baa leh waxba kuma ay leh ilaahay baa iska leh khalqan wa milkan wa tasarufa wamaa lahu ilaahayna uma ahaanin minhum xaalu ka ahaaday asnaamtan xaggooda xaalu ka ahaaday min min min dahiirin dahiiru mid macnaha kaalmeeya ilaahay markuu cirarkan iyo dhulalkan iyo koonkan samaynayay kuwaas mid haba yaraatay ilaahay oo uga baahday ama dahiir ah haba yaraatay ma jiro wamaa lahu tacaalaa ilaahay uma ahaan laysa lahu tacaala ilaahay uma ahaan minhum xaalu ilaahyadaa ka ahaaday asnaamtaas min dahiirin bimacnaa muciinun mid kaalmeeya weeye oo maamulka iyo abuurka iyo waxa uu kaalmeeya bal ilaahay keligiis baa alkhaaliqu likulli shayna ilaahay keligiis baa almunfaridu biliijaadi isagaa la keliyoobay wax ahaysiinta iyo welcidaami wax baabi'inta ilaahay sidaa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi walaa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu shafaacadu ma anfacdo cindahu ilaahay agtiisa ilaa liman mooyaane adina lahu ilaahay u ogolaaday ilaa liman adina lahu ciddii ilaahay u ogolaaday waxa weeyaan qofka shafeecaya cidda shafeecaysa waa in loo ogolaado inay shafeecaan cidda loo shafeecayana waa in laga raali noqdoo loo ogolaado in loo shafeeco markaas kan loo shafeecayo waa baqaya kan shafeeci lahaayo wanaagsanaana waa baqaya aayadda akhirkeedaan ku gaaraynaa walaa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa liman limantaas mar waxaa lagu ridaa kii mashfuucu lahugi kii loo shafeecay kaasoo adina lahu ilaahay u ogolaaday shafiica kan shafeecaya inuu u shafeeco shafaacadaas ilaahay baa amraya ogolaanaya malag iska samayn kara ama nebi samayn kara ilaa idan la siiyo ma jiro kuwaasaaba sidaasee seebay asnaamtaani ay shafeeco u yeelanayaan ma laha weeyaan man da ladii yashfacu cindahu ila biidni suurat lbaqara aayat lkursi suurat lambiyana walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa shafaacadu nebi maxamed calayhi salaatu salaam ayaa shafaacada weyn shafeecaya lisayidi waladi aadam bay u ahaatay oo nebi maxameda maqaamkiisaa la muujinaya fahuwa nebi moxamed akbaru shafiicin cinda allah mid shafeeca midka u weyn weeyaan shafeecada rasuulka allahna siiya wadalika xiina yaquumu almaqaamu almaxmuud waa markaa maqaamulmaxmuudka oo halkaa nebigu isaga calayh salatu wasalaam khalqiga u shafeecaya walaa yas waxa weeyaan ilaa liman adina markaas ilaa liman adina lahu ciddii ilaahay u ogolaada mooyaan waxaa dhacaysa markaas kuwii loo shafeeci lahaa waa baqayaan kuwii shafeecaya laftoodu waa baqayaan walbahaar iyo cabsi badan baa maalintaa jidha baa layidhi xataadu halkaasi qaayo ka tahay cabsidaas iyagoo ku jira xataa idaa fuzica markii la argagax tiro can quluubihim qalbiyaashooda fuzica waxa weeyaan xataa idaa zaala alfazacu argagaxu markuu zuulay ka dhiganta waxa weeyaan facalada waa waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah sidaan waxa weeyaan suulin argagax suulin oo kale maalan waxaa lagu dhahayaa marada waxa weeyaan waa tamriidin waa marzuulin wey waxaa arkaysaa qarada qarada waxay ka dhigan tahay waa shilinta xoolaha laga guro shilin suulin weeye idaa fuzica marka argagaxgelin maahee xataa idaa fuzica markii la argagax zuuliyo yaa markii la argagax tiro can quluubihim qalbiyaashooda xaggooda oo argagixii laga saaro kuwii shafeeci lahaa qalbigooda oo malaa'igtii ambiyadii ilaahay ah hadde qaaluu waxay dhahayaan barkood baa dhahaya maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yidhi kuwii loo shafeecayaaba hadlaya war ilaahay muxuu yidhi waa la baqayay moogta qaaluu waxay dhahayaan kuwii su-aasha la weydiiyo shafeeci lahaa alxaqa qaale ilaahay wuxuu yidhi soo qadaro alxaqa ilaahay xaq buu yidhi oo maxay tahay xaqaasi shafeecada waa furanta waa laydiin shafeecaya qaaluu maadaa qaala rabbukum qaaluu lxaqa malaa'igtii iyo ambiyadii iyo dadkii wanaagsanaa baa markaa shafeecaya wa huwa ilaahayna alcaliyu hadalkii hore socda haddeet ilaahay waa midka caliga culuwiga iska leh allaha sarreeye weeye alkabiiru ilaahay weeye midka weyn subxaanahu wa tacaala darsigeen intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab